iminka waxaynu akhrinaynaa cutubka afar iyo tobanaad ee luukos ninkii uurweynaadka qabay ayaa sabti la bogsiiyey maalin sabti ah markuu galay mid ka mid ah kuwa farrisiinta u sarreeya gurigiisa inuu kebis cuno waxaa dhacay inay fiirinayeen oo bal eeg waxaa hortiisa joogay nin uurweynaad qaba markaasaa ciise u jawaabay oo kuwii sharciga yiqiin iyo farrisiintii ku yidhi isagoo leh ma xalaal baa in sabtida wax la bogsiiyo mise maya laakiin way aamuseen isaguse intuu ninkii qabtay ayuu bogsiiyey markaasuu sii daayey wuxuu iyaga ku yidhi kiineeba leh dameer ama dibi ceel ku dhacay oo aan maalin sabti ah dhaqso ugu soo bixinaynin wayna ugu jawaabi kari waayeen waxyaalahaas is-hoosaysiinta iyo martisoo dhowaynta goortuu arkay kuwii loo yeedhay siday kursiyada hore u doorteen ayuu masaal kula hadlay oo ku yidhi markii nin kuugu yeedho aroos kursiga hore ha fadhiisan waaba intaasoo isagu nin kaa murwad weyn ugu yeedho oo kii isaga iyo adiga idin yeedhay uu yimaado oo kugu yidhaahdo kan meel sii oo markaasaad bilaabaysaa inaad meesha dambe ceeb ku fadhiisato laakiin goortii lagugu yeedho tag oo meesha u hoosaysa fadhiiso si kii kuu yeedhay kolkuu yimaado oo kugu yidhaahdo saaxiibow sare u soco markaasaad ammaan ku lahaan doontaa kuwa cuntada kula fadhiya oo dhan hortooda waayo mid kasta oo isa sarraysiiya waa la hoosaysiin doonaa oo kii is-hoosaysiiyana waa la sarraysiin doonaa wuxuuna ku yidhi kii u yeedhay goortaad qada ama casho samayso ha u yeedhin saaxiibbadaada ama walaalaha ama xigaalka ama derisyadaada hodanka ah waaba intaasoo iyaguna ay markooda ku yeedhaan oo ay abaalgud kugu noqotaa laakiin goortaad diyaafad samayso waxaad u yeedhaa masaakiinta iyo kuwa laxaadkala iyo curyaannada iyo indhoolayaasha oo aad barakadaysnaan doontaa waayo iyagu ma leh waxa ay kugu abaalgudaan laakiin waxaa lagugu abaalgudi doonaa wakhtiga sara kicidda kuwa xaqa ah masaalka ku saabsan iidda weyn kuwa cuntada ula fadhiyey midkood goortuu waxaas maqlay wuxuu isaga ku yidhi waxaa barakadaysan kan kibis ku cuni doona boqortooyada ilaah wuxuuse ku yidhi nin baa casho weyn sameeyey oo dad badan u yeedhay oo saacaddii cashada ayuu addoonkiisii u diray inuu kuwii loo yeedhay ku yidhaahdo kaalaya waayo haatan wax waluba waa diyaar markaasay kulligood waxay bilaabeen inay fikir keliya ku marmarsiyoodaan kii u horreeyey ayaa ku yidhi beer baan iibsaday oo waa inaan tago oo aan soo arko waxaan kaa baryayaa inaad iga raalli ahaato mid kale ayaa yidhi waxaan iibsaday shan qindi oo dibi ah oo waan tegayaa inaan imtixaamo waxaan kaa baryayaa inaad iga raalli ahaato mid kale ayaa yidhi naag baan guursaday sidaa darteed ma iman karo markaasaa addoonkii yimid oo waxaas ayuu sayidkiisii u sheegay kolkaasaa sayidkii gurigu carooday oo wuxuu addoonkiisii ku yidhi dhaqso jidadka iyo surimada magaalada u bax oo soo kaxee masaakiinta iyo kuwa lixaadkala iyo indhoolayaasha iyo curyaannada kolkaasaa addoonkii ku yidhi sayidow waxaad amartay waa la yeelay oo weli meel baa bannaan markaasaa sayidkii wuxuu addoonkii ku yidhi jidadka iyo wadiiqooyinka oodaha u bax oo dadka ku qasab inay soo galaan si uu gurigaygu u buuxsamo waayo waxaan idinku leeyahay nimankaas loo yeedhay midkoodna cashadayda dhedhemin maayo xirnimada micnaheeda waxaa isaga la socday dad badan markaasuu u jeestay oo wuxuu ku yidhi haddii qof ii yimaado oo aannu nicin aabbihiis iyo hooyadiis iyo afadiisa iyo carruurtiisa iyo walaalihiis xataa naftiisana xer iima ahaan karo ku alla kii aan isku tallaabtiisa soo qaadan oo aan iga daba imaan xer iima ahaan karo waayo midkiinne doonaya inuu noobiyad dhiso oo aan kolkii hore fadhiisan inuu xisaabo intay ku kacayso inuu ogaado inuu haysto wax uu ku dhammeeyo iyo in kale waaba intaasoo markuu aasaaska dhigo oo uu dhammayn kari waayo kuwa eegaya oo dhammu ay bilaabaan inay ku qoslaan iyagoo leh ninkanu wuxuu bilaabay inuu wax dhiso waana dhammayn kari waayey ama boqorkee u tegaya inuu boqor kale dagaal u baxo isagoo aan kolkii hore fadhiisan oo tashan inuu toban kun kala hortegi karo kan labaatan kun ulu imaanaya ama haddii kale intuu kan kale weli fog yahay ayuu ergo soo diraa oo uu weyddiistaa wax lagu heshiiyo sidaa darteed midkiin walba oo aan ka tegin wuxuu leeyahay oo dhan xer iima ahaan karo haddaba cusbadu waa wanaagsan tahay laakiin haddii cusbadu dhadhan beesho maxaa lagu cusbaynayaa uma ay wanaagsana dhulka ama meeshii digada waase la tuuraa kan dhega wax lagu maqla lahu ha maqlo